Waa mahadsantahay walaalkey waxaa jira barakacyaal aad u balaaran baa dagan degmadan Ndolo oo na qiyaasi karin tiradooda laba kaamo waaweyn oo waxa ku yaala Qansaxle iyo Kabaasale la yiraahdo oo waqtigii Ndolo Itoobiya Itoobiya qaxootiga aadi jireen yay Ndolo marin ahayd dadka waqtiga uu ku xirmo waqtiga ka dhaco iyo dadka qaxootiyaasha kasoo xirmaan baa halkan la dejin jiray waxaa gadaal ooga soo biiray dad lasoo caliyay oo ritaaneys laga soo caliyay qaxootiyaashas Kenya iyo Itoobiya laga keenay sidaasay Ndolo waxay noqotay xarunta ugu balaaran ee ee Jubbaland qaxootiyaashan ka samaysan yihiin hay-ado badanna sidaasay kusoo degeen waa la caawiyaa gacan weyn baa laga geystaa maamulka ma awoodo dadkaasi inuu wax badan u qabto laakiin wuxuu kontarolaa qaab nidaameedkooda deegaankooda dhulkay degi lahaayeen inay biyo helaan nabadgelyadooda iyo amnigooda waxyaalahaasaan anaga ka caawinaa laakiin gacanta waxaa ku haya hay-ado waaweyn sida WFP IOM iyo hay-adihii internationalka iyo localkii baa degan Ndolo ayagaasaa gacanta ku haya annaga inta badan waxaan ka saacideynaa waxa weeye degaankay degi lahaayeen oo dhul haddii loo dhisayo inay degmada bixiso haddii ceel loo qodahayo inay meesha laga qodayo degmada bixiso haddii amnigoodii iyo maamulkoodii iyo isku dhex jirkoodii la ilaalinayo inay degmada waxaas ay la wareegto waxyaalahaasaan ka saacideynaa waxaan rabaa anoo dabcan sii wadi doona arrintan inaan dib kugu celiyo arrinkii beeraha oo aan dabcan rabay marka laga hadlayo magaalooyinka gobolkan gada ku yaala daluuq iyo beled xaawo oo kale marka laga hadlayo dhinaca wax soo saarka beeraha aad bay ugaga horeeyaan Ndolo maxay tahay sababta waxaa keenay horta Ndolo waxay lee waxaa ku yaala laba webi oo webi daawo iyo webi Jubba webi Jubba wuxuu kasoo bilowdaa waa Ndolo gudihiisa anigu fikir ahaan markaan ka qaato waxa keenaya hadda webiga meel bannaan male meel kasta waa beer laakiin waxaan oran karayaa dadka deegaanka waaye dadka degan dad waa dad webigaa la saaxiib aho webigaa qar degan wax soo saarkana u nugul dadna waa dad idane keentay maaragtay ama xoololey beeraley ah oo maaragtay wax badan aanan ka aqoonin marka waxaan filahayaa luuq markaan dhaho dadka webiga degan dhinacyadiisa degan ayaa ka aqoon badan dadka dhanka Ndolo degan waxaa kaloo sii haleynaya oo reer Ndolo hadday yihiin gacanta kasii bixinaya waxa weye hay-ado hay-adaha jooga oo aanan u diyaarsanayn inay dadkan wax soo saartaan kaliya inay quudayaan ku talagalay gaabka farada badan oo jira waa halkaas waay qofka marka la dhaho bishii laba kaar baa lagu siinayaa oo kaarna toddobaatan baa ku jirta kaarna lixdan doolar baa ku jira ma ogola beerta inuu aado kasoo shaqaysto sidaasi waxaan ku tusi doonaa ama ku geyn doonaa beero hay-adaha gacanta ku hayaan ayagana oo wax ku yaala aysan jirin yani wax anfac badan oo laga faa'iiday aan lahayn dhul weyn oo degmada siisay hay-adahaas oo loogu talagalay inay dadka kusii maalgeliyaan oo aanan wax shaqaa ka muuqanin baad soo arki doontaa hadduu ila yidhahdo
waa tahay si guud waxaan rabaa marka deegaankan laga hadlayo doolow waa degmo qadiimiya meelaha qaar marka laga hadlayo lixdan iyo afartii garoomadeedu garoonkeed docon wuu shaqaynayey dagaalkii etoobiya oo kaliya marka laga hadlayo waa degmo taariikh dheer leh misna dhinaca horumarka markaa fiirisid degmo horumar samaysay oo ha noqoto jidadkii ha noqoto dhaqaalihii ha noqoto ganacsigii maaha maxay tahay sababta
waxaa keenay horta Ndolo waxay xuduud la leedahay Ndolo Itoobiya kastanka Ndolo Itoobiyana wuu xiran yahay sidiisaba Itoobiya Soomaaliya halkaa kastan oo tagwa jaale keliya furan wixii waxaan sokale geliya wax iska kotorobaan ah mid waa midaas way eersanaysaa midda labaad oo eersanaysana waxa weeye inay goob iska dagaal ahayd colaadeed oo inta badan ay adeegsan jireen Itoobiya nimankan hadda jabayo TPLF ee Tigreeda ayaa adeegsan jiray ilaa Kismaayo halkaan ay u mari jireen ilaa Baydhabo halkaan baa loo mari jiray waxay ahayd waddo ay ciidamo degan yihiin dhul ganacsi ma ahayn sidaasi ayaana kaliftay inay ganacsigeedu kor u kori waayo laakiin dadkii sagaashan iyo lixdii sagaashan iyo toddobadii doolow yaqaanay maanta waa isku bedeshay ganacsi weyna ooga samaysan sidaanayna ku ballaarantay
dabcan waxaas leedahay horumar wuu dhaqaaqay intii loo baahnaa loo iibsan lakiin marka loo fiiriyo degmooyinka iyada la midka wadooyin bay leeyihiin jidad bay leeyihiin ganacsiyo waaweyn bay leeyihiin laamiyadii baa ka dhisan goobihii caafimaadka dabcan baa hirgarsan waxaa laga helaya adeegyo dhammaystiran oo magaalooyinka kaleo dabcan la midka degmooyinka hadda dabcan baled xabo kale way nagu dhowdahay misna way ka horumarsantay markaa fiirisid maxaa u malaynaysaa
doolow waxay ahayd goob marin ciidameed bay ahayd meel difaaca loogu jiray ahayd meel etoobiyadaas gudaha laga ilaaliya ahayd meel horumar aan ka ka kaabaqaadi karta ma ahayn magaaladan waxay dhismataa hadda balaxaawo waa xarunta ganacsiga waxaan oranaa gobolka gado wayna ka dad badan tahay waxaa keenaya gaariga bakaaro kasoo dhaqaaqa toos automatically wuxuu ugu gudbayaa beled xaawo ilaa iyo gaarisa ayuu business u maraa laakiin doolow etoobiya iyo doolow soomaaliya wax ka qaadanaya wax maraya oo ilaahay cuntay ma lahan marin keliya oo ciidan bay ahayd intii muddo ah laakiin waxaan rajeynaynaa hadduu ilaah yidhaahdo dowladdan hadda jirta iyo midda imaan doontaba ka rajeynaynaa in marinkaana loo furo hadduu ilaah yidhaahdo kismaayo wixii kasoo dega iyo muqdisho wixii kasoo degaba halkan in loo marayo oo laga faa'iidaysto dadkan populationka farada badan oo etoobiya ayagana wax soo saarkooda aan ka faa'iidaysano annagana aan maciishada iyo waxaan geyn karna aan geyno
maanta haddii lagu weydiiyo cabdifitaax baahida ay leedahay doolow oo is leedahay waxaan iyo waxaanay wax kaqabasho u baahan tahay ama koruqaadid u baahan tahay maxaa ka mid a kaabaha dhaqaalaha kaabahii oo waxaa wadooyinkeedii ma dhisna doolow suuqa waaweyn ma lahan waxay ka maran tahay wax kastoy baahida asaasiga iyadoo in badan waa maqan yihiin koronto ku filan ma jirto caafimaad ku filan ma jiro biyo ku filan ma jiraan intaba waxay u baahan tahay doolow in laga soo dhisay u baahan tahay waqti la geliyo magaalada sideeda kale waxay u baahan tahay in baleen loo sameeyo masar baleen waa magaalo isku raran oo isxisaar saaran waxyaalo badan oo haddii laga qabto wax soo siyaadi lahaayeen oo xitaa hadda meel dukaan cusub laga furo doolow ma leh oo magaalada gudaheedii ah in wax la kala qaadqaado la nidaamiyo oo suuqaq waaweyn loo furo ayay u baahan tahay